magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dowlad goboleedka puntland ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda xaafadaha magaaladaasi ololahan ayaa maanta si gaara waxaa loogu sameeyey xaafadda badda qaasime iyo wadada laamiga ah ee isku xirta garoonka diyaaradaha boosaaso iyo magaalada inteeda kale cabdi mahad maxamed ismaaciil guddoomiyaha xaafadda bandar kaasime ee magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed waxaan ku jirnay shaqada nadaafadda nadaafaddu waa shay nadaafaddu waa muhim in laga shaqeeyo waxaana ka shaqeynaynaa meelaha ugu muhiimsan magaalada boosaaso khaasatan xaafadda badar qaasim laamiga halboola waa isku xiraa magaalada intiisa kale laamiguna waa badqabka laamiguna waa muhim in la ilaaliyo badqabkiisa laamigu waxaa hareeyey ciid ciiddii waa ka gurnay iyo xoogaa qashin ah waxaana dadka uga digeynaa inay ka ilaaliyaan laamiga inay ku tuuraan caagadaha ee biyaha ku cabaan amooda aad inay ugu badan yihiin iyadoo dabeel dhacayso oy qoraxdana kulushaa waa idiin shaqaynaynaa hadiyo jeerna ka daalimayna shaqadeenna insha allah waana shaqaynaa ka dowladas ahaanna waxaa naga go-an inaan ku ilaalino nadaafadda meelaha muhiimka u ah magaalada boosaaso laamiga halboolaha u ah maqaska waa u muhiim magaalada boosaaso dadkan waxaa ka codsanayna inay ka daayaan qashinka ay ku daadinayaan iyo caagadaha biyaha markay ka dhamaystaan ay ku tuurayaan waxaa kale ka codsanaynaa meheradaha inay iyagana runaantii caagadaha biyaha laga cabayo ay xakameeyaan sidii markii biyaha ka dhammaadaanna ay geeyaan ay ku daraan haamaha qashinka ay ku ridaan si ay uga qaadaan dadka shaqada ku leh ama dadka ka qaada qashinka runtii hadiyo jeer waan isku daynaa inaan qurxinno magaalada weliba khaasatan xaafadda badar qaasim iyo xeebtaba si joogtaana uga shaqeynaa waana jecelnahay inaan ka nadiifino xaafadda qashinka oo idil runtiina wixiina loo doorto waana mas-uuliyaddana saaran insha allah bidna alkariim ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa door muhiima ka qaadanayo dib u soo celinta bilicda magaalada